kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofonka oo habeen walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa maanta marti ku ah siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga daljir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaaladan washington marka ugu horeysa waxaad nooga warbixisaa safarkaagii aad ku maraysay dalkan maraykanka iyo waxyaabihii aad kala kulantay ilaa hadda bismi llahi raxmaan raxiim mar kale waan i mahad celinayaa v o e da waxaan soomaalida meelaha kala duwan ay joogto ayaan ugu talagalay inaan soo booqdo oon la wadaago xaaladda dalka ay marayaan dhinac kasta ay tahayba waxaan socodkii kasoo bilaabay magaalada minneapolis soomaali badan aan kula kulmay si guud iyo si gaar intaba waxaan soo gaaray laba maalin ka hor washington oo aan ballamo halkan kula lahaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-ada cilmi baaris oo martigeliyay inaan kala arrimaha soomaaliya aan kala hadlo kabacdina halkaas ay maraykanka kaa doontaa waxaan u gudbi doonaa dalka canada iyo tono socdaalkaaga dad badan baa u fasiri kara in ololihii doorashada soomaaliya oo bilowday oo socdaaladiinan siyaasiyiinta ay ku tegayaan ama maraykanka ama yurub qeyb ka yahay ololo aad ugu jirtaan sidii aad doorashada maaragtay taageero fara badan ugu heli lahaydeen ma la dhihi karaa cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta bilaabay ololahooda doorashada soomaaliya runtii aniga waxaan ugu talagalay dadka way saas u fasiri karaan lakiin aniga waxaan ugu talagalay inaan dadka la wadaago aragtida siyaasadeed saad la socoto gudaha ayaan kulamo ku qaban jiray kala duwan oo dadweynaha kula hadli jiray tii caqabad ayaa ka timid oo dhibaata ka dhacday waa la socotaa marka inaan dadka dibadda joogana aragtideeda siyaasadeed iyo sidaan u arka xaaladda dalka iyo sida horumar siyaasadeed lagu keeni karo dhibka hadda jiro looga bixi karo inaan la wadaago sababto soomaalida way ku badan tahay dibadda saa la socoto aaday u joogtaa marka goobo kaloo fara badan ayaan tegey marka aragtidayda siyaasadeed inaan dadka la wadaago oon u sheego ayaa aniga ujeedkayga koowaad uu yahay laakiin waa waa loo fasiri karaa marka soomaaliya doorasha kusoo socota labada kun iyo labaatanka haddayba suuro gasho qof iyo codkiisa ah dadkuna aad bay u danaynayaan in xisbiyo iyo nidaam wax lagu doortaa dalku kusoo laabto weli nidaamkii four point fiveka ee lagu qaybsaday awoodda soomaaliya weli wuu taagan yahay xisbiyadiinan iyo siyaasiyiintiinan raba in doorashada ay ka qayb galaan haddiiba ay suuro gasho oo wakhtigu saamaxo ma ku fakerteen in nidaamkan four point fiveka wakhtigii laga bixi lahaa uu yahay oo doorashadan suuragal ay tahay in xisbiya ku gashaan hanaanka horta dhismaha dowladda soomaaliya maalinba meel buu joogay maalin buu dibadda dalka lagu dhisayay dowladda soomaaliya waa la socotaa laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa bilaabatay in gudaha lagu dhiso dowladda soomaaliya adduunkana markaas xoogaa garowshi ayuuna siiyey inkastoo weli aan laga bixin kumeelgaarkii oo waajibaadka kumeelgaarka aan la qabin haddana garowshi yaroo waxaana la siiyey in dowlad buuxda loo aqoonsado taasna waxay dhiiragelin ictiraafkaas ictiraaf dhiiragelin oo ahaa laakiin ictiraaf shaqadiisii la qabtay ma ahayn kabacdi waxaa ku xigtay doorashadii laba kun iyo iyo toddobiyo tobanka dhacday oo baarlamaanka lix iyo tobankii uu ahaa oo dadku ay ergooyin kusoo doorteen xildhibaanada dowladda hadda madaxweyne farmaajo madaxda ka yahay waxaa laga rabaa inay keento doorasho intaas tii hore ka duwan oo ah dadku inay u codeeyaan nidaam xisbiyana ku codeeyaan saa ogtahay kulankii ugu dambeeyay baydhabo gobolada iyo isugu imaadeen dowladda federaalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam xisbiya lagu galo doorashada kaasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen siduu ku miro dhali lahaa oo ku guuleysa lahaa oo u noqon lahaa nidaam hirgela four pointy fiveka doodiisa way taagantahay waad ogeed markii horena way taagneed haddana way taagan tahay wayna socon doontaa doodiisa laakiin aniga waxaan aminsana dadka soomaaliyeed oo dhan qof jecelma leh in ay hanaankan qabiilka oo loo arka adduunka inuu yahay hanaan laga gudbay hadda nidaam siyaasadeed lagu dhiso laakiin waxaa weli laisku fahmi layahay qaabkii looga gudbi lahaa qaabka ugu wanaagsan sababtoo a dadka markii hore oo four point half keenay waxay taageersanaa waxay ku dhiseen inay tirsanayeen dulmi iyo iyo tabasho ay ku keeneen marka tabashadoodaas iyo in la adarees gareeyo la xaliyay u baahan tahay si looga gudbo arrintaas ayada ah laakiin waqti badan lama hayo oo doorashadii wax yar baa ka harsan nidaamkii axsaabta si dhamaystiran uma hirgelinoo xisbiyadii diyaar ma wada aha oo qaar baa laga yaaba inaan weli xataa si rasmiya isu diiwaan gelinin oo hadda qorsheynayna xisbiya sameeyaan dalkii ammaan daraa ka jirta waxaasoo dhan markaad eegteen siyaasi ahaan ma idinka dhaadhacsan tahay in doorasho ay qabsoomi karto ha anaga nala dhacsan tahay inay qabsoontaana waajiba haddii kale sababtoo ah waxaa shaki gelaya sharciyada dowladda jiritaankeeda waxaa hadda dowladda ayadoo dowladihii soo iska dambeeyey ayadoo ayagoona ka bixin dadka aanan ka saaray marxaladii kumeelgaarka sababtoo kumeelgaar waxaa looga baxaa in dastuurka la dhammaystiro qofii cadna dadku ay sharciyad siiyaan dadka la doortay nidaam xisbiyana lagu tartamo saasaa looga bixi karaa kumeelgaarka intaba weli ma dhicin saasay tahayna waxaa naloo garowshiye waxaana la siiye ah in kumeelgaarkii laga baxay oo dowlad dowlad kumeelgaar aan ahay ayaa lagu tilmaamay waxa garowshiyadaas keliya ay ku dhisneed in dowlad kasta mandatekeeda xilliga loogu talagala markuu dhammaado inay doorasho dhacdo hadday marka dowladdu keeni weyso doorasho macnihii waxaa waaye in sharciyadii iyo aqoonsigii dowladnimadaba ay khatar geli karto saas daraaddeed ama xisbiyada mucaaradka ama kuwa muxaafidka intaba waa in laga wada shaqeeya iyo gobolada iyo dowlad federaalkaba inay doorasho dhacdo haddii kale aqoonsiga ictiraafka dowladnimada soomaaliya khatar gelaya waa gartay haddaan xaaladda ammaanka soomaaliya wax kaa weydiiyo siyaasi baad tahay wadankii baad joogtay muddo yar baad ka soo maqan tahay xelal baad soo qabatay ammaanka wadanka halkuu maraya baad aragtaa dowlad kastoo timaadana mucaarad iyo muxaafad cidoodona ha noqotay oo laga laalaada oo lugaha lagu dhegan yahay berita hadduu cabdiraxmaan madaxweyne noqdana sidaa oo kale unbaa lugaha looga dhegaya oo dhaqanka soomaalida iyo siyaasadeeda sidaas ka ah laakiin ma aragtaan wax dadkao dhan ay ku midoobi karaan marka laga soo tago siyaasadda oo si dalkii ammaanka loogu soo celiyo dadkii nolol u helaan fikir guud oo idin midayn kara siyaasiyiintiina ma jiraa waa su-aal aad u fiican runtii fikirka midaynta sidiisaba waxaa dadka la doortay inay keenaan looga rababa soomaaliya saddex xoog ayaan u qaybiya aniga markii ay ishayaan xoog waa minaga baxsan yahay waa kuwaan international communityga la yidhaahdo dabcan ayaga waxay sheegaan inay balaayiin dollar iyo hanti iyo dadaal ay geliyaan sidii dowladnimada soomaaliya gadaal ugu soo noqon lahayd xoogga labaad waa inta soomaalida ay rabto in dowladda la dhiso gobolada dowladda federaalka ah siyaasiyiinta xisbiyada baarlamaanka aqalka sare dadkan siyaasadda ku jiro o dhan waay xoogga saddexaad waa xoog dowladnimada diidan waa al-shabaab marka qof kasta oo kasoo dhex baxa xoogga dowladnimada in la dhisa raba asaa mas-uuliyad ka saarantaha in xoogagaas kala duwan kala aragtida duwan kala fikirka duwan sometimes mararka qaarkood kala danaha duwan inuu isku haayo aragti u isugu haayo u keeno aragti oo ku dhiirageliyo inay ka qayb qaataan waxyaalaha qarannimada iyo dowladnimada xoogga saaraya in in qofkaas markaas hogaanka loo doorto iyo tiimka xilka hayaa laga rabaa mas-uuliyaddaas laakiin haddii ayaga ku shaqeeyaan inay isku dayaan intaasna inay meesha ka bixiyaan ay ka takhalusaan hanaan cusube ayaga ay doonayaan oo siyaasadeed inay soo keenaan hadda dadkaanu hortoodna waa joogeen wayna joogi doonaan gadaashoodna way joogi doonaan marka waxaa laga rabaa waxay ku xiran tahay cidda timaadaa inaysan isku qaadanin qof soo dooratay dadka soomaaliyeed daday soo doorteen ma aha oo cod qof iyo cod kuma imaanin sharciyad ma haystaan sharciyada waa sharciya dadban oo oo qaab dadban ku timid ayagaa marka waxaa laga rabaa fikirka fiicaneed ka dhawaajisa ee ah dadku inay u wada shaqeeyaan qaranka iyo dowladnimada inay keenaan laakiin hadday dadkii qaar colaadaystaan qaar xukunkii ka tuuraan qaar maaragtay looq u istaagaan dad aanan karti u lahayn inay dowladnimada hogaamiyaan ay ka wada buuxiyaan oo ku dhisan yaa aniga daacadii ahay yaa kartile aansan ahayn haddee dhibaatada imaanaysa oo dadka soo wajahaysa oona isku qaldi doonta maxaa laisku raacsan yahay maxaa laisku diidan yahay cidda dhifayn garaynaysa oo qeexaysa oo cadaynaysa waxaa laga rabaa inay hogaanka iyo dadka talada haya ay yihiin dad badan oo aqoon-yahan oo soomaaliyeed oo dunida ku nool walaac ay qabaan oo ah sida soomaaliya ay noqon doonto mustaqbalka waxay leeyihiin siyaasiyiintii hore u hayay xukunka ee dalka soomaaliya ad ka mid ahayd labada kun iyo tobankii markaad iska casilaysay wasiirkii iskaashiga caalamiga iyo waxay doonayaan inay iyagu mar kale ku noqdaan xukunka kuwii cusbaa waxay doonayaan inay ku dheganaadaan had iyo jeer alle waxa loo baratamayay waa un kursiga ee cid aragti iyo horumar dalka u dana oo dadka u dana oo nabadda u dana cid ku baratamaysa oo u ordaysaa ma jirta leeshaa dadku aqoon-yahanku qabaan siyaasiyiinta ay kursi raadinayaan ee aanay raadinayn xalka ummadda maxaad uga jawaabi lahayd runtii dee taas waa waa tuhun tuhunkaasna caddayna u baahan yahay laakiin aniga waxaan isleeyahay intaas waxa loo dhimanayo oo loo rafaadayo oo dadku marna duurka loo gelayo dabcan anagu dagaalka siyaasadda muqawaman ka bilaawna inaan ciidamada etoobiya aan dalka laga saaro dagaal iyo dhibaato iyo waxaan usoo marnay juhdi fara badan dalkaan joogna intaasoo jeeran assassination iyo dilid iskuday shabaab ka baxsanay waad ogtahay colaad waad joogtay xamar markii maka almukarama meesha keliyo la maray ay ahayd dadaas soo maray rafaad iyo dhibaato iyo naftooda halis u geliyey qadarin iyo ixtiraamna dadka soomaaliyeed iyo ajar iyo xasanaad ilaahay aan ka helnaan ka rabnaa laakiin dadku saas ma wada aha dadaa raba inay dowladnimada istaagto wanaagu yimaado horey loo socdo dad badan oo soomaaliya tixgelintaas ayaa raba aniga waxaan aaminsanahay intaas dhexda ku jirtay xoogga dowladnimo dhisada raadina xataa haddii laisku geeyo jallengeska soomaaliya haystaa keligood kama bixi karaan laakiin haddaad intii yareed kala geyso ood caqabado kala dhex dhigto ood colaad kala dhex dhigto oo midba gees aad ku bursato runtii kama shaqaynayso waad ogtahay magaaladan wolwala laga xoreeyey tusaale ahaan muqdisho kaleeto oo dadka soomaalida isugu tageen oo laga xoreeyo gacantooda laga bixiyey maanta waxay maraysaa nabad madaxweynaha la doortay dadka muqdisho dhanaa usoo baxay oo u dabaaldegay waa la abuuray jawigaas dad ka horreeyaa abuuray madaxweyne asagu ma abuurin marka waxaa la rabaa laakiin in lagu wada shaqeeyo wanaaggaas iyo dowladnimadaas iyo soomaalinimadaas iyo in dadka loo bixiyo rajo iyo mustaqbal laakiin in gadaal loo noqdo gadaal haddii loo noqdo waxaa ka mas-uula ciddii markaas xilka haysa cabdiraxmaan waayo aragnimada aad ka hadashay ee siyaasadda soomaaliya muddaa muddaa loo soo joogay waa la arkayay wixii wixii burbur ka dambeeyey dad baa waxay aaminsan yihiin ama s- een, la arkay marka ay xukunka raadinayaan qof soomaaliyeed wanaag raba ummaddii barwaaqo horseedaya jannaan gelinayna bay leeyihiin markay kursiga fadhiistaanna wax ka duwan waxa ayaa soo baxa ama madaxweyne ha noqoto ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama wasiir ha noqdo qofka shakhsiyadda wanaagsan ee siyaasiga ah ee dadku yaqaanaan ee dadka jecel yahay markuu dalkii tago oo xukun qabto waxay tahay way aragnimadaada waxa bedela oo nooc kale si kale u noqdo Waxa- marka hore waxaa laysku jeclaadaan aanan aanan qiyaasanayn runtii Eh, laakiin normal siyaasadda caadatan ahaan dadka tartamaya oo xilka raadinaya barnaamijyo qurux badan way soo dhigaan dabcan madaxweyne hadda maraykanka aan joogno intaasoo barnaamij uu sheegay inuu qaban doono maanta waxaa hortaagan caqabadaha waa arkaysa laakiin sideedaba marka horaan dadka waxaan lagu qiyaasin een, een, waayo aragnimadooda waxaan lagu qiyaasin kartida intee la-eg ay leeyihin waxaan lagu qiyaasaynin maxay dalkan usoo qabteen maxay soo mareen waa laga yaabaa in layskala dhaco qof la yidhaahdo qofkan aan jecelnahay amasaan soomaaliya waa dalka keliya ee dadka siyaasadda raadinaya ayagoonan la aqoonin aragtidooda siyaasadeed iyo say wax u qabanayaan iyo mushkiladda soomaaliya say u fahamsan yihiin xukunka loo dhiibo waayo in badanoo madaxweyneyaal dalka hadda soo maray si deg degay isaga soo baxeen xukunka maalin ku hamiyeen sanad ama sanad ka yar inay raadiyaan wayna heleen siyaasadda waa shaqs shaqsi waa nidaamka aan rabn in laga gudbo oo xisbiye loo gudbo oo xisbi lala xisaabtamay hadda kabacdi aanan qof lala xisaabtamin ee xisbigaas ou noqdo xisbiga aragtidiisa iyo barnaamijkiisa lagu dooranayo dadka soomaalida waxaan ka rajaynaynaa ama xildhibaanada wax doorta ama kuwa shacabka hadday ahaad- yihiinba inay dadka ku tixgeliyaan aragtida iyo waxa uu qabanayo iyo khibradda uu leeyahay waxaan oon layskala dhicin qof oon layskala caashiqin Wa- laakiin waxaa waxaa dhibaatadu ka taagan tahay ee dadku ka walwalayaan waa qof walboo meeshaa taga oo madax noqda waxa uu u dhaqaaqi laaya ma lugaha lagu dhegan yahay ma siyaasad kalaa haysata ma shakhsiyaddii wanaagsanayd iyo dadnimadiisiibaa markuu halkaa tago oo oo- oo- oo- oo maaragtay dhexgal nidaamkaa burbursan ee si kasta looga faa'iidaysan karaa wax isbedelaan ma qabyaaladii iyo dadkii ku xeernaa ee ehelkiisa ahaabaa bedela dadku waxay isweydiinayaan maxaa bedelaya shakhsiga Horta wanaagsan caqabadaha ay maxaa leadership ama hoggaan wanaagsan maxaa loo laayahay caqabadaha iyo taxadiga soomaaliya lama yara runtii een, awoodaha isku hayana ama sida kuwa gudaha ama kuwa gobolka ama kuwa dibadda internationalkana ma yara waa waa xoog badan yihiin aniga waxaan isleeyahay waxaa keenaya qofka xilka raadinaya marka hore mushkiladda la sahlan banaanka markuu joogay mushkiladda la sahlan tahay waxaa laga yaabaa waayo arrimo badan inuusan haynin oo xooga ishaya aniga tusaale haddaan kaa soo qaado markaan mucaaradka ahay wax walba ila sahlanaayeen markaan xukuumaddii dowladdu soo galay waan arkay culayska ay leedahay markaan ka yara baxo dhinaca international community-ga u beeray waxaan arkay waxa international community-ga ka dhex socda ee soomaaliya ku aadan qofka marka hadduusan waayo aragnimo wada buuxda haysanin way ku wuxuu hal mal hal angal inuu ka arkaa laga yaabaa dhibka inuu sahlan yahay oo is yidhaahdo waxaan mushkiladan waa ka qaban kartaa laakiin markuu angalada dhan arko oo dhammaystirtuu fahmo yaa soomaaliya isku haaya caqabadaha maxay yihiin xaggee xoogaga soomaaliya dhibaatada ku ah iyo xoogaga looga faa'iidaysan karo daldhiska say kala yihiin qofka markuu kala ogaado waa waa muhiim ta kalena waa qodob kalaad waxaa waaye waxaan la yidhahnaa ranking priorities inaad mudnaanta kala hormariso soomaaliya markaad madax noqoto waa run qofka xafiiska tago waxaa ku soo dhacaya mudnaano kala duwan oo ciiddaas ka badan marka saad u kala hormarinaysa ayaa ta ugu daran ah laakiin madaxdeennii waxay jecel yihiin intii yareeda doorashada la soo gashay iyo ninba ninka ka liita in xilalka loo dhiibo taasna waxay keenaysaa marka inaa cid meeshii kaa saari karta aysan jirin waa inaa ogolaataa dad kaa karti badan kaa khibrad badan kaa waay aragsan inay taladii ay kula wadaan haddii laakiin taas aad diido oo taxadiyaadkii iyo caqabadihiina ay faray ka bateen dee wadada aad garaacaysa waa wadadii fashalkii guuldarrada tegaysa haddaan kula kaftamo haddaad berri madaxweyne noqoto doorashada gasho lagu doorto suuragal ma tahay in sidaa aad ku eedaynayso madaxda soomaalida ee hadda jirta si lamida aad samayso eh, ragga kula gara doorashada xisbigaaga iyo kulligo siyaasad kuwa aad garbahaada ka buuxiso Wa- waa gartay Eh, waxaan rabaa su-aal aan caadiyanba la weydiin eh, siyaasiyiinta oo een, mucaaradka ah oo aad ka mid tahay haddii la weydiina dabcan jawaabo aan la- laga filayn inay bixiyaan ay jiraan ayaan rabaa inaan ku weydiiyo madax baa hadda waddanka ka talisa ra-iisul wasaare iyo madaxweyneha jooga mucaarad baad ku tihiin siyaasaddoodii baad diidan tihiin wax badan oo ad ka sheegteen oo dhaliil ah oo aad ku dhaliilaysaan waa jiraan laakiin dabcan qofku bini aadamka hadduu wax sameynayo een, wax un wanaagsan wuu sameeyaa Een, boqolkiiba sagaashan maanta ha noqotee wax aad hadda ku ammaani karto dowladda hadda jirta oo aad dhihi karto tallaab nooca ay qaadeen horumar nooca ay sameeyeen wax ammaana o aad u haysa ma jiraan dhaliisha marka laga reebo wallahi de aniga shaqadayda mucaaradnimada waxay tahayba in aan tilmaamno waxa oo oo dhaliishaas dowladda wax wanaag u tilmaamana waa badi mar kasta wax kastoo wanaagaada qabata xataa wax hoosu dhigaya haddii markii hore lagaa filayo qof wax weyn qabana inaad hadaa wax yar qabato dadku ma arkayaan wax yarka expectationka waaye waxaa markii hore la abuuray expectation aad u weyn ee dowladdan abuurtay oo wax weyn inay qaban doonto dalka tiyaa hoos usoo dhacday laakiin ma xusaysaa mid iyo laba waxa wanaag ay sameeyeen dabcan qof bini aadan oo shaqo qabtay oo wax wanaagsan aanan qabanin maba jiraanba waxaan kuu sheegaba in imfta hadda shuruudihii ay rabtay inay kiib gareeyaan macnihii inay ku hayaan haayaan meesheedii.
meeshoodii ayse ka hoos dhicin standardkii waa wax weyn oo- oo oo qabasho ah inay isku dayeen hay-adaha maaliyadda in laga dhigo hay-ado oo nasahan inkastoo weli aan u baahanna hanti dhowrka guud in la madax banneeyo sharci waxaa jira baarlamaanka yaalla waana codsi halkan aan ka jeedinayo oo ah hanti dhowrka inay baarlamaanka soo doortaan dowladda inay magacowdo maaha weli xafiiska madaxweynuhu yaallaa sharcigaas inuu siixaan ka rabnaa si hanti dhowrka u madax banaanaado oo karti u yeela madax banaano uu heli karo inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo uusan ka baqin qoladii soo magacowday inay inay xilka ka qaado marka tillaabooyinaa jira oo xagga financiga u baahan laakiin in la dhammaystira ay- ay tahay oo in hore loo sii wado ayaga naftooda marka xataa wixii la qabto wanaag anaga in la dhammaystiraan rabnaa wanaagii Ah, waa gartay su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal noloshaada ku saabsan Eh, siyaasi baa tahay Een, cabdiraxmaan cabdishakuur eh, soomaalidu inta badan way ku taqaanaa Een, maxaa jeceshahay xilliyadaada firaaqada inaad samayso inaan wax akhriyo
sportiska say isku tihiin sportiska aad iyo aadaan u fiirsadaa een, weliba markii uu yahay maaragtay eh, world cupka ama champion league haye cunnadu maxaa ugu jeceshaa inaad cunto cunada waxaan ugu jeclahay eh, salmon fisk kalluunka ah kalluun
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii martida mikrofonka waxaa marti ku ahaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga daljir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaaladan washington waraysigaasi oo muuqaal ah waxaad ka daalacan kartaan bogga aan ku leenahay v o eda ee v o a somaly dot com inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo